wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa maamulka degmada luuq ee gobolka gedo ayaa deeq gargaar ah oo dhowaan ay keentay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma gaarsiisay dad danyar ah oo baahi weyn u qabay deeqda la gaarsiiyey waxaana deeqda la gaarsiiyey dadkan danyarta ah ku jirtay teendooyin iyo agab kale oo muhiima ugu horeyn qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda ayaa ka mahadceliyey iyagoona codsaday in ay markaasi baahi weyn u qabaan in lasoo gaarsiiyo gargaar cunno iyo mid dawo waxaan ahay xaawo bilow isaaqaa la dhahaa waxaan deganahay tawakalaan deganahay guryahayga kulli waa la iga gubay haddana waxaan ku seexanayna male raashin ma haysan waxaan haysana male haddana hay-addii waxa noo keentay waa ku mahadsan tahay ilaa haddana waxaan rabnaa dadkii noo keenan mahadaan u haynaa kii noo soo dhibin mahadaan u haynaa inaan wax ka badan aadna soo fiirisaan aadna soo ilaalisaan aan u baahannahay waan ahaa dadkii ku gubtay nafi maal xoolo leh hantile dadkii ku gubtay oo maxaa la yidhaahday masiibada dabka meesha ku galaan ahaa haddana maasha allah waxaa noo keentay hay-adda sabnan yaa noo keentay gargaar iyo hooy insha allah iyo dowladda federaalka ah maasha allah annagana maadaamaan waalid aan nahay meeshaas aan ku hoy beelnay aan ku xoolo beelnay waxaan rabnaa hooyga naftigiisa wixii lagu cuni lahaa dad aan waxba haysanin baan nahay waxaan codsanaynaa hay-adaha gargaarka dowladda federaalka hay-adaha oo maxaalayaha deeqda bixiyo maamulka degmada inay oo maxaa layidhahdaa hooyga waana la siiyey intaan naguma filno dadki waa fara badan yahay dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka degmada luuq jabaarte isaaqa horow iyo iskuduwaha wasaaradda gargaarka jubbaland ee degmada luuq ayaa sheegay in dad ay markaasi u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo cunno iyo sidoo kale dababa isugu jira waxaa mahadle allah subxaana watacaala nabad nagu soo gaadhsiiyey in maanta halkan aan ku guddoonsiino gargaar naga soo gaadhay hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka oo soo wakiilatay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland waxaan mar labaad aan u mahadcelinayaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland oo iyaduna sidii loogu talagalay ay dowladda federaalka usoo wakiilatay iyo hay-adda sodma in ay u soo gaadhsiiyeen degmada luuq iyo anoo ku hadlaya afka maamulka degmada waxaanu si buuxda aanu ugu wareejinnay qalabkii loogu talagalay waxaa kaloo u mahadcelinayaa hay-adda sodma ee deeqdan soo gaarsiisay dadkii ku barakacay dagaalkii ka dhacay degmada luuq marka insha allahu tacaala waa la guddoonsiiyey annagana waxaa weye goobjoogan ka nahay dadka haddee waxaa weeye wax cunnona waa rabaan intaan kuma filno marka insha allahu baaq waxaan u diraynaa dowlad goboleedka jubbaland dowladda federaalk in dadkan ay la soo gaaraan hooy iyo cuntaba inay la soo gaaraan